shirweynadan ayaa gobolka wasaaradda beero iyonay waraabka puntland yalanku ku hadalaya caafimaad qabka abuurka iyonay suntu wadanka lanku isticmaalow kulankan waliba ay ku qeyb galeen wasiiro ku-tirsan puntland mas-uuliyiinku dareera hay-adooyinku ku sheegayo arrimo beero ee puntland qaar kumida beeraleyda ee puntland ujeedka yahay in bulshadiiyo kutaxadiran raashinka la beerado agaasimaga guud ee wasaaradda beero iyonay waraabka puntland aadan cabdi jaamac yaseeso ku hadali ujeedka guud shirkan maanta wuxuu ku saabsan yahay badqabka abuurka iyo sumaha wadanka laga isticmaalo sumaha wadanka laga isticmaalo waa ognahay wax kantaroolan maahan shirkaduhu waa iska keenaan dadkii laftirkooda si qaab daran bay u isticmaalaan sidii ku hagaagsanayd uma isticmaalaan maanta waxaa lagu soo bandhigi doonaa buug ka hadli doono oo hagaha ah dulindilaha beeraha oo si wanaagsan oo khuburo ah looga soo shaqeeyey jised iyo iyo fishin smart fishin oo iskaashanaya waxay sameeyeen research iyo wasaaraddu waxaa la ogaaday sumo badan oo dalka iyo dadka dhibaato ku ah inay jiraan oo qaybtood sababi kadho kansar wasaaradda caafimaadka halkan waa ku casumantay hadda way fadhidaa haddii ilaahay idmo markii shirkeennu socdo oo laysla garto inay waddanka dhibaato ku yihiin sida ugu dhaqsiyaha badan baan u joojinaynaa haddii ilaahay idmo xuduudada waddanka laga soo galo waa dhammaantood waa dhigaynaa puntland shirkadaha waxaan faraynaa iyaga laftirkooda inay joojiyaan oo warqadaha waa la geynayaa dowladda hoose a insha allahu arrintaa rabnaa inay nagala qaadato meel kasta ay gobolada ka joogta puntland wasiir dowlaaga wasaaradda beero iyone waraabka yaase ku hadalay dhibaatooyinka lagu dhaxlo abuurka sunta lagula dagaalamo cayayaanka gala beeraha waxay waxyeelo weyn u gaarsiin karaan dadka xoolaha beeraha iyo dhammaan deegaanka guud ahaan haddaan laga taxadarin oon la aqoon nidaamka loo isticmaalo nooca loo isticmaalo waa muhiim in la ogyahay manta maanta halkan waxaa lagu soo bandhigi doonaa daraasadda ay wasaaraddu samaysay oo la samaysay hay-adda g i z-ka waana ku mahadsan yihiin oo tusi doona si loo isticmaalka sunta beeraha bandhiga marka maanta taas ayuu ku saabsan yahay insha allah haddii ilaahay ka dhigo ramadaanta kadib waxaa tababar loo samayn doonaa beeraleyda puntland oo dhan si loo ogeysiiyo oo ay ugu tababar qaataan sida loo isticmaalo sunta iyo nooca la isticmaalo